masjidka jaamaca ee magaalada guriceel ayaa maraya heer gabagaba ah waxaana dhismihiisa bilaabay dad muxsiniina oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa masjidkan oo ka kooban qaybo badan ayaa u baahan in la dhammaystiro maadaama qarashkii lagu dhisi lahaa uu go-ay cismaan maxamed sheikh oo ka mida guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan maanta waxaan ku sugannahay masjidka weyn ee jaamaca ee degmada guriceel annagoo ah guddiga ee gacanta ku haya dhismaha masaajidka weyn ee jaamaca ee degmada guriceel qorshaha aan rabnaa inaan ka hadalno baahida masaajidka qayb ka mida waaye oo juhdi weyn ayaan ooga baahannahay meel xasaasiyana maraya masaajidkan wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo toban bilood ilaahay fadligiis maantay meesha oo aad u jeedaan oo in saddexdii biyaana ay dhisan tahay mutuleelaadkii la dhigay iskaalooyinkii janjarooyinkii wixii o dhan ay dhammaystiran yihiin aad aragtaan waxa uu marayaa gebagebo meel oo xasaasi ahna waaye waxaan markaan rabnaa inaan codsanno oo bulshada na daawanaysa insha allah biidnillahi alkariim ee islaamka ah in ay ka qayb qaataan masaajidkan jaamaca degmada guraceel waxyaabaha baahiyihiisa hadda nagu taagan oo kowga ka ah albaabada qaybo ka mid ah albaabada waaweyn oo masaajidka laga soo gelayo sidoo kale sistamka oo korontada dhammaantood marka laga reebo muraaxadaha iyo layrarka marka laga reebo intooda kale ma aan hayno waxaa weliba aad waxyaabaha hadda aan ugu baahannahay oo aad hadda u taagan ayuu ka mid yahay sidoo kale waxaa ka mid ah masaajidka waa ujeedaan daaqadihii hadda ku socda oo la gelinayaa rinjigiiya ku socda asagana qaybo ka mida marka waxyaabaha hadda xaadirka oo muhiimka ah oo bulshada weliba sadaqanaysa qiimo weyn ugu fadhiya waxaa ka mid ah gogashii masaajidka la dhigi lahaa oo looga faa'iidaysan lahaa haddii aan lidmo masaajidka masaajid aad u weyn waaye saddex biyaano waaye in ka badan toban kun oo qof ayaa ku tukanaysa marka waxaan ka codsanaynaa waxyaabahaas oo dhan waa naga maqan yihiin haddar ma hayno masjidka jaamaca ee magaalada guriceel oo ah masjid weyn ayaa ahmiyad u leh dadka deggan magaalada guriceel